wasiirada cidda kala qaybiday waa madaxtooyada waa la og yahay maalintii koowaad ee ra-iisul wasaaruhu yidhi wasiirkaasina xagga ha taga wasiirkaasina xagga ha tago qoraxdoo soo jeedaa la yidhi waxaa dalka iyo dadka ka gasha midna lama arkee wasiir walba shaqadiisa ha jooga anaa mas-uuliyaddaas amarkaas bixiyo mas-uuliyaddaas iskale ra-iisul wasaarenimo maha meesha annaguna waxaan rabnaa inaan la xisaabtanoo naloo keeno waa shaqay waayayo muxuu shaqeeyaa meel la haysto ummadii inqilaab ku qabsatay aa la leeya waa shaqay waaye aa naloo qaybina